أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo taliska ciidanka dowladda saliibiyadda maraykanka ee afrika ayaa sheegay in uu awoodi waayey xakamaynta howlgallada mujaahidiinta bariga afrika maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa qof shacabaa si bareer ah ugu dilay duleedka magaalada muqdisho askar iyo saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa iska dhiibay qaaradda yurub quusna ka muujiyey xaaladda kooxda gurgurte howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya beesha abasguul oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo nool ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sekada ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka ay baahisay mu'asasada alkataib munaasabad lagu maamuusayey ardaydii madarasada khaalid ibnu weliid oo ka qayb gashay tartankii mimbaru dacwa ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran taliska ciidanka dowladda saliibiyadda maraykanka ee afrika ayaa sheegay in uu awoodi waayey xakamaynta howlgallada mujaahidiinta bariga afrika sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika genaraal michael e langeli ayaa talaadadii lasoo dhaafay warbixin uu siiyey guddiga adeega ciidamada ee aqalka wakiilada dalka maraykanka ku sheegay in dagaalka adag ee ay kaga jiraan geeska afrika aanu haba yaraatee wax isbeddela ku keenin awoodda sii bulaalaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab genaraal langeli waxa uu si cad uga dhawaajiyey in geesiyada towxiidka ee bariga afrika ay marba marka ka dambeysa kusii tallaabsanayaan horumaro baaxad leh islamarkaana ay isku fidinayaan dhul hor leh iyagoo si buuxda isu diyaariyey islamarkaana qoranaya ayuu yidhi dhallinyaro jihadoon ah oo aad u fara badan kuna qulqulaysa deegaanada ay maamulaan waxa uu gaalkani walaac xoogan ka muujiyey awoodda sii xoogaysanaysa ee mujaahidiinta isagoo xusay in xarakada al-shabaab ay khatar dhaba ku tahay danaha maraykanka iyo guud ahaan saliibiyiinta caalamka warbixinta uu michael langeli ka horjeediyey aqalka wakiilada ayuu sidoo kale kusoo hadal qaaday howlgallada sii xoogaysanaya ee geesiyada towxiidka waxaana uu qiray in mujaahidiintu ay dardargeliyeen weerarada ay ku hayaan shaqaalaha hay-adaha iyo xarumaha maraykanka ee soomaaliya taliyaha ciidamada maraykanka ee taliska africom waxaa kale uu carabaabay in mujaahidiinta al-shabaab ay haystaan khayraad aad u fara badan islamar ahaantana ay si xur ah uga howlgalaan gudaha dalka soomaaliya iyagoo haatan isu diyaariyey ayuu yidhi inay xaqiijiyaan guulo hor leh hadalka ka soo yaray mas-uulka ugu sareeya ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa aada u khilaafsan sheegashooyinkii afka baarkiisa ahaa ee ka imaanayay madaxda kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo ku hadaaqi jiray inay soo afjarayaan mujaahidiinta balse murtadiinta ayaa fadeexoobay laga soo bilaabo bishii shacbaan ee lasoo dhaafay kolkaas oo geesiyaasha towxiidka ay guluf dagaaleed ku fureen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan wilayaadka labada shabeelle iyo hiiraan welina waxay mujaahidiintu taqadum ka wadaan meelo ku dhow magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid cali yare maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa qof shacab ah si bareer ah ugu dilay duuleedka magaalada muqdisho waxaa warbixinta warkaasi inoo sii aanbaqaadayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xabadina maamadii xabadii aniga maalkaas ii martayna maamadii ay ku dhacday maamadina waa iga dhimatay xaaskayga aheyd waa iga dhimatay fartuun axmed nuur gabadha la yidhaah waay walaalkeed ka weynaa aniga cali axmed nuur baa la yidhaah si gardaracad baa loogu soo wareeray maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay qof shacaba ku dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho maleeshiyaadkaas oo ay horkacayeen saraakiil murtadiin ah ayaa dhulboob xooggan ka waday xaafadda jabadgeelle waxaana dadka deegaanka isku dayeen inay dhigaan dibadbaxyo arrintaasi ay kaga soo horjeedaan kadib dibadbaxyadii ay dhigeen ayay askarta cadowga ku fureen rasaas taas oo keentay in mid ka mid a rasaastaasi ay gudaha u gasho guri ka mid a xaafadaha deegaanka ceelasha biyaha halkaasoo ay ku dishay haweenay ka mid a dadka deegaanka ehelada ruuxan ay dileen maleeshiyaadka murtadiinta oo warbaahinta la hadlay ayaa dilka dusha ka saaray kooxda riddada soomaaliya iyagoona xusay in si xaqdarra ah loo dilay waa kaas midan waa kaas halkaasa iga martay xabadina maamadii xabaddii aniga halkaas ii martayna maamadii ay ku dhacday maamadina waa iga dhimatay xaaskayga ahayd waa iga dhimatay fartuun axmed nuur gabadha la yidhaah waay walaalkeed ka weynaa aniga cali axmed nuur baa la yidhaah si gardara cad baa loogu soo weeraray gurigeedii idoo ku jirto kas cadaana loogu dilay madiina hor taagannahay meyd baa yaalla oo aan kaga soo tagnay hanti ummadeed way duusan tahay oo nooc walbale way duusan tahay san madoobe oo maxaanku idhahda maamulka ceelasha ka tirsan ayaana hawshaa watay isagaa watay isagaan ayayna aabba leedahay ninkaas iyo intii la shaqaynaysay dhanka kale deegaanka ceelasha biyaha ayaa weli waxaa ka soconaya dhulboobka ay wadaan saraakiisha murtadiinta iyadoo muuqaallo iyo sawirro lagu faafiyey mareegaha internetka ay muujinayeen guryo badan oo la burburiyey tan iyo markii murtad xasan gurguurte oo saddex sano ka hor noqday hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa si maalinla ah kaga dhacaya falal boob ah oo lagula kacaya hantida dadka shacabka ah iyo midda caamka ah mahadsanid abu xasaan askar iyo saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa iska dhiibay qaaradda yurub quusna ka muujiyey xaaladda kooxda gurgurte waxaa warbixinta warkan inoo faahfaahinayaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba xilli ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab taqadum ballaaran ka sameynayaan qaar ka mid a wilaayaad ka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay ka mid yihiin deegaano kaabiga ku haya magaalada caasimadda ee muqdisho ayay maleeshaad iyo mas-uuliyiin ka tirsan murtadiinta dalka isaga cararayaan warbixino soo baxay ayaa sheegaya in kumnaan askar iyo saraakiil ah ay dalka soomaaliya isaga carareen iyagoo iska dhiibay dalalka qaaradda yurub halkaas oo ay ka raadinayaan nolol qaxootinimo ah ilowareedyo ayaa sheegaya in saddex kun oo ka tirsanaa shaqaalaha kooxda riddada kuwaasoo isugu jiray rayd iyo saraakiil ciidan ay u tahriibeen dalalka dibadda halka qaarkood ay isdhiibeen iyagoo adeegsanaya baasabooro diblomaasi ah sida ay muujinayaan xogo soo baxay shaqaalahan oo adeegsanayay baasabooro ayaa badankood iska dhiibay dalal yurub ka mid ah sida talyaaniga airelan switzerland iyo jarmalka saraakiil ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaha iyo caafimaadka kooxda riddada ayaa la xaqiijiyey inay magangelyo siyaasadeed weydiisteen dalal ay booqanayeen saraakiil ciidan iyo boqolaal askari ayaa iyaguna qaab tahriiba u aaday yurub iyagoo sii maraya dalalka libiya iyo niger kadibna doomo ka raacay xeebaha aljazaa'ir qaar ka mid ah saraakiisha murtadiinta ee dibadda u cararay ayaa ehelkooda u sheegay inay ka baqayaan weerarada shabaabul mujaahidiin islamarkaana ay ka quusteen xukuumaddii ay u shaqaynayeen kumnaan askar iyo saraakiil oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay isaga firxanayay furimaha dagaalka ayaa la sheegay inay hubka iska dhigeen ayna u tahriibeen dalka dibaddiisa arrinkan oo ah calaamad muujinaysa suurtagalnimada burbur soo wajaha xukuumadda taagta daran ee uu madaxda ka yahay xasan gurgurte fadeexadii ugu dambeysay waxaa laga soo calaamadeeyey dalka switzerland kadib markii ay isdhiibeen inta badan wafdi ka socday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha kooxda riddada kuwaasoo ka qaybgeli lahaa shir ka dhacayay magaalada jeneefa niyadjabka ugu daran ayaa maleeshaadka murtadiinta soo gaaray markii ay jenaraaladii ugu sarreeyey ciidanka riddada ay ka baxsadeen furimaha dagaalka sida udwaa yuusuf raage iyo shuute kuwaas oo iyagoo kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah hogaaminaya ka cararay degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe mahadsanid abuusheyba howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya qarax ciidamada mujaahidiintu ay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay fariisin maleeshiyaadka riddada ee boolis milataro ay ku sugnaayeen waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen saldhig booliis oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhaba khasaare gaaray cadowga ayaa jira dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe howlgal qarax ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duuleedka degmada cadalle ee shabeellada dhexe ayaa lagu gubay gaari cabdibire ah oo ay la socdeen maleeshaadka riddada ee danab waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiinah beesha abasguul oo ka mid a beelaha dega wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo nool ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed beesha abaasguul oo ka mid ah beelaha jiidwaaq absameeh ee degaa wilaayada jubbada dhexe ayaa munaasabad ku wareejisay xoolo nool oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta ah ee ku sugan furumaha hore ee dagaalka munaasabada oo ka dhacday degmada bu-aale ayay beesha abaasguul ku wareejisay boqol neef oo ari ah oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta waxayna xoolahaasi ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe odayaasha iyo waxgaradka beesha xoolaha wareejisay ayaa sheegay inay hil iyo hoob la garab taagan yihiin ciidamada difaaca shareecada islaamka anigoo ah shucaab cabdulla guure ahna nabadoonka beesha abasguul wakiilna ka ah ogaaska beesha waxaan soo wareejinayaa ari boqol neef ah waxaana ku wareejinayaa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan sheekh cali darwiish oo u soo wakiishay waaliga degmada marka arigaa boqolkaa naf ah ayaan wareejinayaa insha allahu tacaala laiga guddoomo arigaas bismillaahi raxmaan raxiim annagoo ah beesha abasguul oo walaayada kusoo wareejinay maanta u keennay boqol neef oo ari ah oon u diyaargarowno inaan islaamka uu ku noolaado oon wax ku siino annagoo ah oon rabno naf iyo maalba intaan adduunyada joogno inaan ku bixinno kutabka alla ee sunnada nabiga intayaa alle idma saasaan rabnaa maxaa kaloon idin sheegayaa in intaan nool nahay naf iyo maalba aan jahaadka ku bixinayno oo wax kaloo noo dambeeya aanan jirin maalkeenna iyo nafteennaba aan jahaadka aan ku dhammaynayno intaasaan rabnaa intaasaan saaka aan u imaana meeshaan walaayada islaamkaan aan ku wareejinay xoolihii boqolka ahaa annagoo beesha abasguul ah marka ilaahay hanaga aqbalo islaamkana alle ha qaweeyo diintana ilaahay kor ha ka dhigo muslimiintana ilaahay gacantooda kor ha ka dhigo jihaadkana alle ha adkeeyo ilaahay maxaan ka baryaynaa gaaladan inuu alle jabiyo gaaladan inuu alle jabiyo allaahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullah annaga oo ah beesha rooble jidwaaq oo degan jubbada dhexe waxaanu maanta wareejinhaynaa ari boqol neefa oo aan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore inaan ugu gargaarno haddii ilaahay yidhaahda markii koowaad ma aha markii labaadna ma aha markii saddexaadna ma noqon doonto insha allahu waxa kalena waddaday kusoo jiraan islaamkana allaha quweeye gaaladana allaha jebiyo bilaahi towfiiq dhanka kale waxaa munaasabada ay boqolka neef ku wareejinaysay beesha abaaskuul ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beelaha kale ee absamee waxayna bogaadiyeen dadaalka beesha abaasguul iyagoona dhanka kale ballanqaaday inay beesha sii wadi doonto xoolaha nool ee ay ku garab istaagayso jihaadka lagula jiro cadowga alle alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuridiya wadiin wasala allahuma calaa nabiyina maxamed wasaxbi wasalam alxamdulilah ilaahay baa mahadle waxaan joognaa degmada bu-aale gobolka jubbada dhexe waxaan u joognaa meeshan maanta ari boqol ayaa la wareejiyey waxaa la wareejiyey beesha abeesguul waxaa lagu wareejiyey arigaas sheekh cali daraawiish waaliga gobolka waxaana ugu dhiibnay wakiilkiisa degmada taa waa intaas inta kale beeshan beelaha absama beel ka mida weeye waa abeesguul ariga ayagaa keenay ku kalena way soo wadaan waa isdaba socdaa siday noo sheegeen maskax iyo maal iyo muruqba waxay ku bixinayaan jihaadka siday hadda afkooda ka sheegahayaan annagana waan aragnaa oo markhaati baan ka nahay marka alxamdulilah wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaah ayaa maanta meeshan beesha abeesguul waxay ku wareejisay degmada bu-aale boqol neef oo ari ah oo qiimo badan waxaana lagu wareejiyey waaliga gobolka sheekh cali daraawiish oo wakiil uu ka yahay waaliga degmada waaligaas ayaa lagu wareejiyay oo boqol neef oo ari ah weeye وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وارت فيه آه إلهي بقى مهد مهد الله كدب أنا باشا عبسمة بيل كميد عبسمة كومة ayaa waxaa maanta beesha abeeskuul boqol neef oo ari ay soo hormarisay absamo kuumadana wuu soo wada wadaa xoolihii wuu istaba socdaa waxaan diyaar u nahay haddaan beesha absamo nahay ee naf iyo maal inta raayood absamo ka kooban yihin oo istaba qulqulaysa beesha ugu horraysa maanta beesha abeeskuul inay noqotay nasiib wanaag ay ku heleen waxaan soo dhowaynaynaa boqolkaa neef waxaan ugu ducaynaynaa waxaynaynaa ilaahay meesha laga soo bixiyna ilaahay barakeeyo waxaan ku wareejinaynaa xoolaha lagu wareejiyey waaliga gobolka waaliga anaga sheekh cali daraawiish waxaana wakiil ka eh waaliga degmada annagoo odayaalka ana waxaan u ducaynaynaa beeshan keentay xoolaha in ilaahay maalkoodii naftooda u barakeeyo Eh, waxaan kaloon so- gowaabinaynaa soo dhawaynaynaa eh, oon aad iyo aad u soo dhawaynaynaa dagaalka lagu jiro maanta naf iyo maal inaan u kala harin ayuu absamo qaatay inta jilib uu ka kooban yahayna xoolihii way istaba socdaan wayna imaanayaan maantana waxaa u u soo hormaray beesha abiskuul waxaa ku xigi doonto inta kale waa iyagina xoolihii way istaba taagan yihiin wabilaahi towfiiq beelaha soomaaliyeed ee dagaa wilaayaadka islaamiga ayaa kaalin mug leh ka qaadanaya halganka jihaadka ah ee lagula jiro saliibiyiinta duulaanka ah iyo dabadhelifyadooda murtadiinta waxayna beeluhu jihaadka ku bixiyaan naf iyo maal intaba mahadsanid cabdulqani kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sekada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu mar kale ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa dhowaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo howlwadeenayaasha maktabka sakawaadka wilaayada uu ka qabsoomay magaalada buurdhuxunleh kulankan xooggiisa waxa uu ku saabsanaa dardaaran iyo tawciyo loo jeedinayay mas-uuliyiinta maktabka iyo ragga caamiliinta ah kuwaasoo la faray in hawshan ay u gutaan sida ay qabto shareecada islaamka ayna iska ilaaliyaan wax weliba oo dhaawici kara hawshan islaamka ay u hayaan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo kulanka ka hadlay ayaa dardaaran dhexalgalla u jeediyey mas-uuliyiinta maktabka iyo raggii caamiliinta ahaa ee kulankan ka qayb galay marka may lan baahan yahan qodobka kale walaalayaal arrifq warliin in ummato luntur lunturo lan dhamriyo hoolo laku qaadahay lag naxariiso hadalka hadalka lan wanaajiyo waquulu linaasi xusna Eh, waa qodob muhiima waa insha allahu tacaala mid kaloo dardaaramay sida aayadda qur-aankaba ka jartay in dadka lan do-ah dadka markii un hoolo ku qaadna inunan do-ayna wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum an do-aaya la arrin nabiyow dadka markaa zakada ku qaadda an do-ay magaali do-aado taba maana ma inagadaase baraki hasallooni inga tamana geeka hoolo may la raayo wilaayaadka islaamka ee markii zakada lagaado gale jidita markaad ka safaraas may argaase ka hala maana in sheegaas oo haan sabiidiga amaguwin may wahaaba yaryiinbu maana waabano ya yaryar maana ilaah yaa barakaay dadka gaal jarta may waha markii kiin warmaan may leeyina zakada maasha allah iyadaan iska mahadani hoolo ilaah yaa niin barakaay hadee ina salaataka sakanu lahum ilaahay baaba arri marka insha allahu tacaala inuu dadka an do-ayno marka maana dad ducaad inagano laisku ilaaliyo marka may la raayi hadaayaadka iyo waxyaabaha lamid ah waa arrin halis ah waa ilanka caamilka in isku ilaaliyo lambaahanyi marka rasuul sala allahu alay salam may banin sheegaya in may waa hadaaya alcumaali guluulun dadka shaqaalaha ee shaqaale diimaad ah caamiliin leh maa lan kastoo islaaman shaqeeyo dan guud usahay haddii in isku ilaaliyo maana haaran kuwa tan qaada kor qaar ka mida raggii caamiliinta ahaa ayaa dhankooda ka hadlay kulanka kulanku raalliinku hadalaya may kale ka mid ahaayay shaqooyinkii oo maktabkaas ka saabsanaayay shaqadaasoy oona lankasta oona wiil isku gobado lahaayay ama shaqadaasoy meeliimaarane lankasabaka eedaba inuu sahanfokan shaqadaas lan lankasta makaanka bulukeetu lankas bulukeetigii meelusilka eedii inuu isqobad yalanas dirdaarmaayo walkale hadee insha allahu biidnillaahi kariim lilis dirdaarmaayo ma jaran kolley walaalinaska kawaysado walaalo un ku hadalanayo waxyaabihii horta bulhanteeganayo walaado cusubni cusub ma e biidn illaahi tabaaraka wa tacaala rubnigii isugahay sidii mayla raay meelkubuustiri faday mayla raay isugu kaaba fadilayo kolley talada Hadee antan walaala ay niska kooyan insha allahu tacaala ilaahayna may ku codsadaan in isniin tamwel amalkana ilaahayna waa kowal ikhlaas lilaahi tabaaraka wa tacaala intaasaya ka darsade wabilahi towfiiq ikhwa wala inis dirdaaramaani ani walay una ogownun maadaama una dantiitan dhiinan amalkinini ogayna una ka hagarsanan horta ay dhiinay wala una gobdaanan alle dartiis noohaadanme ngurweydiis ay noohaaney kolba hadalkiina intaha ka gebagabaaye wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum kulankan ayaa ku soo aadaya xilli uu soo dhow yahay wakhtigii sakada xoolaha nool iyadoona diyaargarow xooggan laga dareemaya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool bulshada ku dhaqan degmada xiin dheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka ay baahisay mu-asasada alkataiba waxaa mar kale warbixinta warkan inoo sii anbaqaadaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba xalay salaadii cishaha kadib meydaan dhaca degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa lagu daawaday isdaarkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib misna lagu maamuusayay munaasabadda ciidul adxal mubaarak muuqaalka oo soconayay qadar konton daqiiqo ku dhow ayaa ku saabsanaa macarikadii magaalada aadan yabaal looga farmaroojiyey maleeshaadkii murtadiinta oo in badan halkaasi lagu gureeyey dadweyne aad u fara badan ayaa ku ilqabowsaday bakhtiyo badan oo la dhoobay bannaanka aadan yabaal iyo cararka maleeshaha tarbeel ah oo qaatay qaacidadii ahayd nafta orod bay kugu aamintaa balse la arkayay iyadoo rasaasta kulul ee mujaahidiintu halhal ay u legdisay haddaba markii filimka uu soo idlaaday ayaa idaacadda islaamiga landalus waxay mikrofonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii daawaday muuqaalkaasi magacayga waa madeeqo oo joogta xiindheere waa meesha waxaa ka fiirsanay filim layaab leh waxaa iigula yaab badnaay sidii ay u kala carareen iyo bootadii bootadii ka baxaysa bismillaah anigoo amar yaa maxamuud oo jooga degmada xeendheere waxaan fiirsanay filan aad iyo aad u xiisa badan gaar ahaan filankii aadan yaabal ee mujaahidiinta dagaalka u qaadeen waxaan leenahay wiilasha dagaalka qaaday ilaahay guul ha siiyo garabkoodan la istaago mujaahidiinta meesha ku shahiid shahaadada allah ka aqbalo kuwa joogana allah sugo waxaan leenahay waa dadaasheen dadaalkiinna qalbigeena ayuu dhisay qaluubteena ayuu farxad geliyey ilaahay subxaana watacaalana ina guuleeya meesha ha tagtiinba filimkun iyadan fiirsanay alxamdulilah filim ajiib leewo gaaladii u dudaaso garguurto oo been agriga aragaanay insha allah ilaahay jabjoona ansiyaadi hatin ilaahay ansiyaadi doon insha allah haddii ilaahay era hatin ma ilaahay kufadaan insha allah haddii ilaahay era ilaahay subxaana wa tacaala hore u jibiyo ulmaa usuurna waa u fatahooden waa u jeeday aayaddan waa u gembiiday ilaahay ba afkooda ku gobaday insha allah biinillahi kariim hiin dheerirowna idaadiya fiirsani alxamdulilah ilaahay ku mahadsan gaalan jabsanta allaahu akbar allaahu akbar waxaan joognaa fagaaraha weyn ee degmada xindheere alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan caawa waxaan ku daawanaa filan aad u cajiiba filinkaasoo ka warmaya xaaladda ay ku sugnaayeen gaalada murtadiinta kibirkooda kusoo duulay walaayadda islaamiga jabkoodana aad ugu fiirsanay degmada aadan yabaal alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan ilaahayga jebiyey filanka waxyaabo badan ayuu taabanayay sida ay u duulasayeen gaalada ayuu aad ugu horeeyey waxaan ugu cajibsanahay gurgurtu afkiisa isku xukumaya oo dhahay shaab soo laabamayaan iyo ciidankiisii uu maaratay oo dabada jeediyey insha allah waxaa waaye gadaal uu seer u qaansaday mujaahidiinta oo sahanad iyo maarata qalab meesha ka qaatay abwaan axmed maxamed shuuriye oo ku magac dheer abwaan yunow oo isaguna qayb ka ahaa dadkii muuqaalkaasi daawaday ayaa tixdan gabayga ah goobta ka tiriyey bismillaahi raxmaan raxiim caawa waxaan daawanay filinkii aadan yabaal iyo maaragtay filmaantii kale oo goosgooska ahayd aad iyo aad ayaan maaragtay ugu bognay mujaahidiinta ilaahay waxaan leeyahay garabkiina ha galo maaragtay guushana ilaahay haydin maaragtay haydin siiyo aniga markii aan fiirsaday filinkii horta tix yaroo gabayaha iga soo baxday xasanow galaayuuska iyo fanka iyo godigiyo dharta isgafuurintadii xumeed gaalismaqashinta batigoonka gaalkii fadhiyay gees iskuula taga afrikankii geediga ku yimid gulub dhurwaanaynta dhulgumayso gogodhigtiyo gobolla gogoynta murtidiinta goobtay degaan lagu gumadayo waxay gododka naareedu geli uu garaad yariye gomodaha waxay uga gubteen baybalgaarabsine gedaatan lalama ganyaata ka guda weyne adigoo la goobay yaqaan gaala kirishtaana adogowsa bahalley turkiya gacashado raacay oo ceebta gurigaada taalgeeyey dunidoo dhan gosha iyo gandiga iyo adooged xunkii xamaaraatan lalamaganyata ka guda weyne ifka kuwii ka guura garweyn ilkii uu geyday gedaatan lalama
si kastaba ha ahaatee muuqaalkii laga diyaariyey macarakadii aadan yabaal ayaa waxa uu noqonayaa mid ka mid ah aflaamta jihaadiga ah oo aan qalbiyadooda ka bixi doonin shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed iyo guud ahaanba muslimiinta caalamka halka cadowgan oo ku noqonayo utun iyo uur ku taallo aan dhammaad lahayn ugu dambayntiina munaasabada lagu maamuusayey ardaydii madarasada khaalid ibnu weliid uga qayb gashay tartankii mimbaru dacwa ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya xaflad si heersanaa loo soo agaasimay laguna dhiirrogelinayay arday ka qayb gashay mimbaru dacwa ila allah oo uu qabtay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa maamulka madrasada khaalid ibnu weliid wuxuu xaflad heer sare ah u sameeyey ardadii ka qayb gashay mimbaru dacwa kaalmaha horena ka gashay barnaamijka mimbaru dacwa oo lagu tartamayey mutuun mucayin ah kuwaasoo ardadii ka socotay madrasada khaalid ibnu weliid ay ku guulaysteen kaalimaha koowaad iyo labaad xafladda loo qabtay ardada khaalid ibnu weliid waxay ahayd dhiirigelin si ay ardada ay dadaal dheeri ay u bixiyaan ugu horreyn waxaa kelimad tawciye ah ka jeediyey mid ka mid ah culimaa udiinkii ka qayb galay xafladda dhiirigelinta ah
ahlucilmiga ammaanan oo qur-aanka iyo sunnada lagu ammaanay waa ahlulcilm aladiina yacmaluuna bicilmi waa kuwa cilmigooda ku camal fala wey sidoo kale aayaadka allah jala wacalaa ahlucilmiga uu ku ammaanay way badan yihiin waxaa ka mid a inamaa yakhsha allah min cibaadihi alculamaa inamaa yakhsha allah adaatu xasrin baa la geliyey ilaahay waxaa ka baqaya cabsidiisa dhabta ah addoomankiisa xaggooda alculamaa walaalayaal marka cilmiga qiimaha badan oo ahalkiisa la ammaanay waa cilmu lkitaabi wasunna waa waxyeenka weeye wax kale ma aha culumtan kale oo maadiga ah waa iska tabic wey waa tatimaad amaa cilmiga asalka oo dadka inay xoogga saaraan la rabo la barta la rabo oo ruuxii barto ku camalafala fi dunya walaakhira uu sharaf yeelanayo waa cilmu lkitaabi wasunna waa cilmiga saxaabada nabiga sala alla alay salama ay sharafka aad aragteen ku gaareen wey waa cilmiga a'immat lhudaa waddiin qiimaha ay ku yeesheen wey waa cilmiga waxa weeyaan ay u tartami jireen wey barashadiisa ay u tartami jireen wey marka cilmiga marka wuxuu mudan yahay in waxa weeyaan dadka yaryar iyo dadka waaweyn ay bartaan oo barashadiisa dadaal dheer lagu bixiyo intaasi kadib waxaa sharaxaad ka bixiyey xafladda macalinka madrasada macalin mascuud awalan waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala intaasi kadib martadii kasoo qayb gashay makaankan ee inoo soo huray waktigooda qaaliga ah oo weliba waktiyada ugu daran ah waxaan leenahay waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waxaan doonayaa inaan ka hadlo marka maqsadka iyo ujeedada aan xafladan isugu nimid iyo makaankan oo runtii muhiim ay tahay in la caddeeyo sidaad dareemayseen waxaan magaalada ka socday waayahan barnaamij ah mimbaru dacwata ila allahi tacaala barnaamijkaasoo ahaa barnaamij lagu tartamayo mutuun sharci ah oo gaar oo ilaa shan kitaab gaaraysay madarasadu marka waxay ka mid ahayd madarasatu khaalid ibn alwaliid tartamayaashii ka qayb galay ayay ka mid ahayd waxayna ku lahayd arday kooban ayay ku lahayd barnaamijka marka oo socday dhowr maalmood kadib waxaa allah subxaanahu wa tacaala ardadii ka qayb gashay usoo hooyey guul ah in ay heleen kaalimihii ugu horeeyey inay heleen intaas kadib marka wilaayadu oo barnaamijka qabanqaabinaysay oo kaalinteeda lahayd waxaa dhacday marka in ardaydii ay si guud u maamuusaan ee ardaydii abaalmarino dhiirigelin ay u sameeyaan arrintaasi marka waxay nooga soo baxday marka in ardaydii maadaama wilaayadii ay si guud u dhiirigelisay ee abaalmarino siiday inaan annagana si si gooniya u maamuusna ardadii meeshanu makaan bulsho maadaama uu ahaa ee ardaydiina ee kaalmahay koowaad ka qabsadeen loo duceeyo oo laga wanqalo arrinta aayada ah ayaan iskin yeernay waana arrin sidii loo qaban qaabiyey iyo sidii loogu talagalay u dhacday in ardayda ay muuqaalkaasi intaas ay ka gaaraan waxaan leenahay marka barnaamijkaas waxaa loo baahan yahay in laga duceeyo halkaas sidaas ayaan isugu nimid ardada madrasada ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah يا خادم الجسم كم تشقى بخدماتي يا تطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلاته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي آمل يرجون ذاك فإن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في غالب فإن ناصيره عجز وخذلان من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقات إخوان وأخدان من جاد بالمال مال الناس قضيبة إليه والمال للإنسان فتان waalidiinta carruurtooda dhigata ayaa u mahadceliyey guddiga madarasada iyo macallinka ilaah nimcadana siiyey ilaahna hanoo taam yeelo alxamdulilaah alxamdulilaah sumaya cabdiraxmaan hooyadeed ayaa ahay kaalinta koowaad ayay gashay aad ayaan ugu faraxsanahay insha allah iid iyo walaaladeedaba isla galeen ilaahay cilmigooda naafixa ugu dhigo ilaahna han ku sugo maktabu dacwa aad iyo aad ayaa aga mahad celinaynaa macalimiintii ardadan juhdiga ku bixisay dadaalka ilaahay ha waalgudo xasanaaddoodana ilaahay yowm aljaza walxisaab ha siiyo walaahi wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha waay alxamdulilaah ilaahu noo taam yeel ilaahu noo taam yeel madarasada khaalid ibnu weliid waxay soo saartaa arday xifdisay qur'aanka kariimka iyo mutuunta sharciga ah mahadsanid cabdiraxiim guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu